magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay ka mid tahay magaalooyinka ay waadooyinkooda sida aadka burbursiin ay dhibaatooyin ku qabaan gaadiidleyda noocyadooda kala duwan waddada dheer ee isku xirta buurta jantiyo xerada lamagalay ee magaalada beledweyne ay ah mid aad u burbursan waxaana xilliyada roobka dhibaatooyin kala duwan ku qaba darawallada kaxya mootobajaajta waddadan ayaa waxaa ka dhaca shilaal aad u badan marka ay biyuhu roobka buux dhaafiyaan intaasoo caqabad ku noqotay isku socto dadka iyo gaadiidka qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajta warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka cawdeen dhibaatada ka taagan waddooyinka burbursan ee magaalada beledweyne oo xarunta gobolka hiiraan waxa waaye bijaaleyda magaalada aan nahay waa ku dhirbaad badan baa ku qabnaa markuu roobabku yimaado godadkii oo kaa qorsan bajaajii oo ku gadoonta ciqaba aad u dhib badan aa lagu qabaa oo wada hallaaba mase waxaa jeclaan lahayn waddadaas in noola sameeyo jaanta iyo magaalada hoose dhexdooda aad bay u rafaasan tahay godad badan baa ka qodan iyo baxadiyaa hallaysay aad baa ugu rafaasannahay waxaan ku jiraa jaaleyda oo magaalada beledweyne ka shaqaysato runtii dhibaato weyn oo saa'id ah oo macnaha ayaan waddadan ku qabnaa oo magaalada dhexdeeda marto xag dhiiqaadil ihin iyo xag macarkinoo macnaha burburba magaalada waxaa ka dhaca waagii bere shilal ee isku dhacayaan gaadiidka iyo bajaajka marka dhibaato weynaan ku qabnaa magaalada dhameed mujtamaceedii oo macnaha oo bulshada ku wada socotay haddii burbur ka muuqdo dhibaato weyn ay ummadda wada qabtaa si kastaba ahaatee bulshadu ku nool goobaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan halka wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka jiraan horumaro kala duwan ay ka mid tahay wadadhiska